وصلى الله وسلم على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حسوقرني باب صلاة الجماعة تصن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة تعتقد نفليته وكثرة الجمع استحب حيث لا بالقرب منه مسجد تعطل أو فسق الإمام أوز بدعتي وجمعة يدركها بركعتي والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام وعذر تركها وجمعة المطر وهو حر وشدة البرد وحر ومرض وعطش وجوع قد ظهر أو غلب الهجوع مع اتساع وقتها وعري وأكل ذي الريح الكريه ني إن لم يزل في بيته فليقعد ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه إعادة ولا بمن قام إلى زيادة وشرط علمه بيفعل الإمام برؤية أو سمع تابع الإمام وليقرب منه بغير المسجد أما وليقترب منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على ثلاثمائة من الذراع ولم يحل نهر وطرق وتلاع يؤم عبد وصبي يعقله وفاسق لكن سواهم أفضل وامرأة بذكر ولا المخير بالحرف من بحرف من فاتحة للمكتمل وإن تأخر عنه أو تقدم بركني الفعلين ثم علم وأربع تمت من الطوال للعذر والأقوال كالأفعال كشكه والبط في أم القرآن وزحم وضع جبهة ونسيان ونية المأموم أولا تجب وللإمام غير جمعة ندب inaas insha allahu tacala waxaynu ka gaarnaa ama dhammaanteed cashirkeenu ku saabsanaan doonaa oo axkaamta salaatu ljamaaca mualifku raxima allahu tacaala wuxuu yidhi tusannu waxaa sunno ah jamaacadii baa sunno ah fii maktuubatin salaad farad oo laa jumucatin jumco aan ahayn wa fi taraawiixi bay sunno tahay iyo wa fi lwitri witerkii oo macahu maca taraawiixi ah wuxuu leeyahay salaatu ljamaacadu waa sunna faradka qaarkii oo shanta salaadood ee maktuubada ah markii jumcada laga reebo waayo jumcadu waa fardu cayn oo shartu sixo weeye inay jamaaco tahay cadadka habaa la isku khilaafee oo qof keligii jumco ma tukan karo hadday jumco inay asaxdo la rabo waa in jamaaco la helo waa shardi laakiin salaadaha intooda kale ee shanta ah jamaaca in lagu tukada wuxuu yidhi waa sunna sunankana qayb bay wanaagsan tahoy sunno tahay in jamaaco lagu tukado sida taraawiixda iyo watarka wada socda halkaa wuxuu kugu tilmaamay xukunka jamaacadu waa sunna amaa sunno inay tahay marka koowaad awaamir badan oo kitaabka iyo sunnada ku timid ilahi subxana wa tacaala waa ki yidhi warkacuu maca araakiciin la rukuuca dadka rukuucaya oo jamaacada la tukada iska daa xilliga nabadgelyada ee xaalad colaad iyo dagaal iyo duulaan lagu jiro baan jamaacadii la cafiyin oo ilaah yidhi waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaata faltaqum طaa'ifat minhum macak jamaacadii ha kula tukadaan salaatulkhowfna waa la tukanayaa awaamirtaa tiro badan waxaa ka mid a nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi waxaan hamiyey an amura bisalaati fatuqaam salaadiina amar ku bixiyo la aqimo kadibna aan wiilal diroon xaabo soo gurto kadibna aan dad guryaha joogoon jamaacada imanaynin intaan u taga guryaha ku gubo xadiidkaasoo tilmaamaya muqadimada qeybta hore ilaan xadiidku waa afqalu salaati cala almunaafiqiina salaatu alcishaa'i wa salaatu alfajri walow yaclamuuna maa fiihimaa la atowhumaa walow xabwan walaqad hamamtu saasuu xadiidku ahaa munaafiqiin inuu tilmaamayey buu tilmaamayaa salaaddii jamaacadii ka tegitaankeedii laga haray inay dadkii ku muteen nabigu inuu hamiyey inuu guryaha ku gubo waxaa kaloo loo dariishaday nabiga calayi salatu salaam nin indhoolaa u yimid rasuulka ilaahay wuxuu yidhi waan indhala ahay waxay keena masaajidkana ma haysto gurigeyga maisaga tukadaa kaasna buu yihi haa markuu dhaqaaqay buu u yeedhay wuxuu yidhi atasmacu nidaa aadaankama maqashaa markaasuu yidhi haa nebigu wuxuu yihi laa ajidu laka ruksa cudurdaaraad jamaaca uga harta kuuma hayo oo ninkii indhoolka ahaa aadaankuu maqlay haddii cudurdaar loo waayey ninkii xoogga badnaa ka warrayna masaajidka dariska laha waxaa kaloo xadiidka ibnu mascuud ee saxaaxa ku yeelay ahaa walaqad ra'aytunaa wamaa yatakhallafu canna ilaa munaafiqun macluumu nifaaqi waxaan garanaynaa iyadoon salaada jamaaca aanu ka helin cid munaafiqnimo lagu yaqaano maahane waina arajula la yu'taa bihi wain kaana arajulu la yu'taa bihi wahuwa yuhaada bayna arajuleyni qofka jirana xataa isagoo garbaha lahayo oo dhacdhacayaa la keeni jiray saasaa loogu dadaali jiray jamaacadii awaamirtii sidaa ahayd dawaahirteedu waxay tusaysaa wujuub laakiin fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen waa sunno sida uu rajaxay ee raafici iyo raggiisu ay qabaan walow imaamu nawowi fardu kifaaya isagu uu leeyahay minhaajkiisa haddana sunnada waxay yidhaahdeen horta sharطu صixatin lisalaati maaha oo salaadu jamaaca la-aan wayaa six nabiguna wuxuu yihi salaatu اjamaacati afdalu min salaati اlfadi bihamsi وacishriina daraja riwaayat arad bisabci وacishriina daraja labadaba fadli inay leeyihiin asexeen oo kale fadli badan yihiin baa laga gartay midda kale waxay iyagu shaaficiyadu leeyihiin xadiidka salaat lfadi iyo salaatu ljamaaco kale fadligooda baa qariiniya astaan wuxuu u yahay amarkii inuu wujuub ka leexiyo nadbiyo sunno ka dhigo imaamu nawowi rag lamida iyagu waxay ku jamcinayaan waa fardu fardu kifaaya wey oo ummaddu kama tegi karto laakiin qaar ka mida jamaacadii haddii loogo qofkii iska yardaahaay uu ka hari karaayo dembi ma aha hasaas iyagu mareen waxaynu u dariishanaynaa xadiidkii saddex qaryo ama baadiyo jooga oon jamaaco tukanaynin ila staxwada calayhim shaytaanu dad shayaan ka adkaadoo ka qaalib noqday wey xadiidkaa baqiyadiisa waxay ahayd marka facalaykum biاljamaacati fainamaa yaakulu di'bu min alganami alqaasiya jamaacada laazima dhulaagu wuxuu cunaa ariga iyo waraabuhu wuxuu cunaa midka baal socodka iyo gadaal socodka banaanka mara baa la dafi ogyahay keligaa haddaad socoto shaydaan iyo balaa ku dafi sida raajixa ah dawaahirta nusuusta iyo camalkooda haddii loo noqdo jamaacadu fardun fardu cayn wey shardu sixa ma aha laakiin qof kasta oo kari kara waajib bay ku tahay nabigana ala slaam nin indhoola buu aadaanka maqalkiisi ugu diiday inuu haro ilaahina qur-aankiisa wuxuu yihi idaa nuudiya lisalaati jumcadii in la ajiibo farducaynta laga dhigay daahirka qur-aanku nidaha iyo adaan buu ku xiray tanna adaankeedii wey ibnu mascuudna waa kii nabiga ka warinayeen ahaa salaadaha lagu tukada xaysu yu-adanu lahaa meesha looga aadaamay ku tukada salaadaha awaamirta nusuusta wax cad oo saalixo u suubada inuu wujuubkii ka leexiyaay oo aada u muuqdaay ma jiro saa darteed fardu cayn iyo fardu kifaaye iyo sunnaba laba qowlo labada qowl ay kala rajaxeen nawowiya raafici labaduba markii loo noqdo nusuusta dilaaladeedu labadaba daciif wey waxaa kaloo ay sunno tahay oo fi taraawiixi taraawiixda waayo nabigan casan dhowr habeen buu tukiyey taraawiixdii jamaaca lagu tukaday kadib wuxuu guriga uga soo bixi waayey dadka in lagu farad yeeluu ka baqay cilladiina way zuushay marka ficilkii nabiga in lagu dayda saa darteed saxaabaduna way ku tukan jireen jamaacada sida nabigu u dhintayba sal alay wasalam waxay ugu tukan jireen xilligii abubakar iyo qeyb horoo cumar ka mid ahna nin keligii tukanaya iyo koox wada tukanaysa oo goosmooyinkala ah oo koox kooxay ahaayeen cumar wuxuu ku daray hal meel inuu isugu keenay masaajka dhexdiisa dadkii tukanayay laakiin jamaacadu way jirtay oo kooxda wada tukanaysaba jamaacada yusalli arajulu waxdahu wayusalli arajulu fayusallii bisalaatihi rijaalu ninka koox baa la tukanaysa kaana koox baa la tukanaysa kaana koox baa la tukanaysa mabdayi jamaaca in lagu wada tukadaha wuu jiray xilliga cumar ma bilaaban cumar hal jamaacaha laga dhiga masaajidka weeye wuxuu bilaabay radia allahu canhu wa ardaa saxaabadiina way ku wada raaceen fa kaana ijmaacan saa darteed taraawiixda iyo watarkeeda halkaas ficilkaa nabiga iyo ijmaaca saxaabada baa mustanad iyo daliil u ah sidoo kale waxay sunno tahay kaan yuciida wa kaan yuciida alfarda faradkii inuu soo celinayo yawii xaaluu niyoonaya niyatahu farad niyadii maca aljamaacati uu la soo celinayo ictaqid wactaqid waxaadna rumaysaa nafliyatahu sunnanimo inuu uga dhacayana rumee wuxuu yidhi nin faradkii soo tukaday jamaaco labaad inuu la soo celiyo waa loo ogolyahay masaladan waxay taksiisi maca taraawiixi la socda wey laakiin watarka keligii in laysugu yimaado maaha wuxuu ka hadlay inta kale la iska soo haldhuduqleeyo ragcadda watarkaa inoo jamaaca in la yidhaahda maaha waaa laga hadlay ayb saxaada salaadii qaacido mutarida waxaa ah min xadiidi ibni cumarna ka sugan laa tusalluu salaatan fii yowmin marratayni salaad laba jeer laguma celin karo ilaa licudrin weeye marka cudurdaar inuu jira maahane xadiidka imaam abu daawuud iyo axmed iyo nasaa-i ibni cumar ay ka wariyeen asaxay wuxuu tilmaamay salaad farad oo la tukaday la iskagama soo celin karo waxaa loogu soo celin karaa haddaba laba sababood sababka koowaad sixadeedii iyo asixitaankeedii in wax u dhinmay ood ogaatay weyse la-aan inaad tukatay ood ogaatay inaad najaaso ku tukatay oo ama tahaaro aadan qabin ama najaasadii wax salaadii inaynan asixin de salaadii waad soo celin oo waajibkiiba kaama dhicin taa soo celinteeda suuradaasi waa wujuuban suurada labaad ee soo celinteeduna waa istixbaaban taa way talala xiriirta haddaad soo tukatay oo jamaaco u timaado hal mar baad soo celin kartaa oo ma dhihi kartid jamaacadan aan la tukaday waan soo celiyey kuwo kalaa yimid haddana waan la soo celin kuwo saddexaad baa yimid haddana waan la soo celin oo casarkii ilaa iyo makribkii jamaacadii timaadaan xaramka fadhiisan oon la soo wada celini ama masaajidkan fadhiisan oo kooxdii timaadaan waan la soo celin lama ogola maratan baa la soo celin karaa markaasi salaad baad keligaa soo tukatay ama jamaacaad ku tukatay liqarad jamaaco kalaad u soo celisay waa la ogolyahay waxaana u asal ah laba xadiid xadiidka koobaadi waa adigoo salaadii keli soo tukaday haddaad jamaaco u timaado yaziid ibn aswad xadiidkiisu waa ku leeyahay nabiga calisa xilligiisii waa safariya waxbaa la ahaa halkay deganaayeen bay laba iyagoo a kusoo tukadeennin way soo aadeen halkii nabiga iyo jooga ala salaam salaadoo lagu jiray yimaadeen gadaal bay iska fadhiisteen bay iska haasaaween salaadda nabigu markuu ka baxay buu wuxuu arkay labaa nin oo gadaal isaga sheekaysanaya markaasuu wuxuu yihi calaya biimaa ii keena waa lasoo qabtay dhegtaa lasoo qabtay nabigaa loo keenay tarcadu faraa'isuhumaa iyagoo saa u gariirayoo leh maanta balaayaheeda ku dhacday wuxuu yihi maxaa idinku dhacay oo noola tukan weydeen rasuulka waan soo tukanay inaad tukateen baan moodayna bay yidhahdeen cudurdaarkoodii waa la arkay soo maaha wuxuu yihi idan falaa tafcala saa ha yeelin hadda kadib idaa aataytumaa idaa sallaytumaa fii raxaalikumaa uma aataytumaa masjida jamaacatin fasalliyaa macahum haddaad soo tukataanood masaajidkii oon la tukanin timaadaan la tukada fa innahaa lakumaa naafila sunna idin noqon xadiidkan waxaa labeeyo islanasl masala tilmaamaya xadiidka nabigu uu ku tilmaamay umaraa iman doonta yuakhiruuna asalaata salaada dib dhigi doona saxaabigu wuxuu ku yihi maxaad samayn markaasuu rasuulka maadaa ta'murunii wuxuu ihi soo tuka salli salaata liwaqtihaa soo tuko kadib haddaad timaado faadrakta macahum fasalli macahum faytak- fainahaa latakuunu laka naafila sunay ku noqona la tuko tani haddaba suuradaasi waa qof salaada keligii ama laba qof oo soo tukatay kadibna jamaacadii weyneed soo gaartay way la tukanayaan salaadan dambe markay tukanayaan faradkiibay niyoon sunnana way u noqon saa darteed wuxuu kuhi yawi wuxuu niyoon niyatahu ay niyata alfardi baa niyoon waxay saa tahay maca jamacati markuu la tukanayo niyat lfardi baa niyoon kow laakiin ictaqid waxaad rumaysaa nafliyatu sunanimana way uga dhici sunnay noqon asaguna niya farad baad niyoon waayo duhur la soo celinayoo la niyooda sunno diinta meel la kagama taalo laakiin soo duhurkii faradka ahaad mar labaad celinaysaa niyoon sunnana wuu kuu noqon suuro labaadna waa dhici kartaa oon taas ahayn jamaacaad ku tukatay haddana inaad soo celiso waa dhici kartaa waxaana asal u ah nabig ala sl salaad ka baxay jamaaco la tukaday baa nin keligiia soo galay marka wuxu uhi ayukum yatasadaqu calaa haada warkanyaa ku sadaqaystoo jamaaco uga dhiga faqaama abuu bakrin faqaala ana yaa rasuul allah aniga anigaa u noqonaya wuu la tukaday wuxuu markii hore jamaaca uu ku tukaday hadda ninkan uu ku sadaqaysanayaa oo jamaaco uga dhigayaa haddii intaan jumco salaadii tukano qolo yaray yimaadaana war nimayaho jamaacada noo badiya ayna dhahaan waan u yar jiba tuura tuuri karnaayo waxoogay waa u yar buuxin karnaa taana waa suura waalida ah oo naska ku soo aroortay soo celinta jamaaca loo soo celinayo laba gooraba kaan yuciida waa kaan yuciida inuu soo celiyo baa sunnaa alfaradu faradkii yawi xaaluu niyoonayo niyatahu niyata alfardi buu niyoon maca aljamaacati markuu la tukanayo la soo celinayo ictaqid wactaqid waxaadna rumaysaa nafliyatahu inay sunno tahay ay wuquucan dhicitaanku sunnanimay u dhicitaana niyo waxaa kale wa karatu ljamci jamaacada badan baa ustuxiba la sunneeyey xayu laa yuujadu goorta aan la helin bilqurbi minhu meelmeel kuu dhow masjidun masjid tacadala oo adiga ka tegitaankaaga u dayacmayo u kala fakanaysa jamaacadiisii aw fasaqa alimaamu ama imaamkii uu faasiq ardaala noqdo aw duu bidcatin uu mubtadix khuraafiha yahay saddexda xaalo horta wuxuu yihi jamaacada yar iyo jamaacada badan asalku jamaacada badan baa fadli badan ilaa fii alaati xaalaatin inay jamaacada badani fadli badan tahay waa xadiidkii ubay ibni kacab ee saxiixa ahaa uu nabig ala slam waxaa ka mid ah xadiidka salaatu arajuli maca arajuli askaa min salaatihi waxda salaadaad hal qof la tukatay baa ka fadli badan midaad keligaa tukatay wa salaatuhu maca arajulayni askaa min salaatihi maca arajuli laba haddaad la tukatoo saddex ku tahay baa ka fadli badan hal aad laba ku tahay aada la tukato wamaa kaana akara fa huwa axabu ila allahi markastoy sii badatana taasu ilaahay jeceliya halkaa waxaad ka garatay wa karatu ljamci istuxiba jamaacada badan baa sunnaa inaad aaddo ood la tukato saddex xaala ka soo reeb xaaladda koobaadi haddii masjid jamaaco yar kuu dhow yahay maskii jamaacada badnaana kaa durugsan yahay keebaa fadli badan wey ka jamaacada badan baad aadi oo fadli badan haddii uusan masaajidkaadi masaajidkaas adiga dartaa u dumaynin ka maqnaanshahaaga yaa loo jeedaa muadinkiiba hadduu isaga tago masaajidka muadinkiisiiba hadduu kakala uga jamaaca doonto oo dadkii wax u adimiye u aqimo la waayo jamaacadii kala yaaca sooma waxay dhaheen muadinka way taaban waxaa laba ah bay yidhaahdeen imaamkii imaamkii wuxuu yihi warkan kaasaa ka jamaaca badane waan isaga tegin dadkiiba wax tukiya lama haya marka dadka imaam hadday waayeen si kala dareere iyaguna masaajidka waa cidlo ama meesha oday baad ka tahay ama sheekh ka ahaw ama oday laga xurmeeyo ka ahaw oo adugu haddaad masaajidkaa ka wareegtay inta kale waxba kaa hari maayaan masaajidkii waa lasoo cidlayn haddii adiga ka tegitaankaaga masaajidka jamaacada yaree kuu dhow ka tegitaankaagu hadduu jamaacadii kala dirayo oo masaajidkii cidloobayo adiga kan dhow baa tegi kaasaa kuu fadli badan laysa inuu jamcigii badnaa uusan fadli badnayn waa fadli badan yahay laakiin waxaa la ilaalin masjidkan iyo jiritaankiisii iyo meeshan cibaadada inayna dayacmin oona burburin baa adigii lafdhabar u tahay xayu laa yuujadu aan la helin bilqurbi minhu meel u dhow masjidu masjidkaa jamaacada badan ka dhowo tacadala burburayoo dayacmaya adig ka tegitaankaagii hadday taa timaado kan dhow baa fadli badan waa kow xaalada labaad ow fasaqa alimaamu ama kii jamaacada badnaa mid ardaala imaamka ah mid ardaala oon diini badan xirin baa imaamka ah halkaa ma ujeedaa ninka imaamka dadka tukinaya ardaal inuu noqon karo ma aragtaan ma tukin kara iyadoo mas'ale ahaan bay noogu iman xukunkeeda oo wuxuu ku dhihi doonaa isaga gadaalkaa dhihi doonaa ya ummu cabdin wasabiyo yacqilu wafaasiqun hadda waxaa laga hadlaya ayaa fadli badan laba masjid midna waa jamaaco yar yahay oo qof khiyaar oo qiimo badan baa tukiya midna waa jamaaco badan yahay mid ardaalaa tukiya ardaalku muxuu yahay ninka waaba qayiraabo annaga de waxaa soo gaarnay nairobi oo muwaadinku mexraabka u qayilo baan garan masaajid nairobi ku yaala oo mexraabka casarkii markii la kala dareero uu muadinkii ku qayilayo waa garanaya imaamkii wuu qayiraa waa ko imaamkii sigaarku cabaa imaamkii waa qarxiir u soo xiiray rajul faasiqa wey imaamkii de baasha laaluushka iyo take awaygu ku jiraa take away waa taqaanaa sooma meeshii waxaa imaam ka ah nin meesha take awayho caruurtaa iyo gabdhaha iyo wiilashaasu ku dabaaq iyo badaasu ku jira oo imaamkii faasiq weye ma ninkaa inaad ku daba tukataa fiican mise nin diintiisa lagu kalsoon yahay oo aamina wuxuu ku leehay markaa jamaacada badan waxbaha fiirini meesha ardaal baa hortaagane sunnadii salaadaasi ma waafaqsana oo dadka akhyaartaa tukiya ardaal baa tukinaya kuwa akhyaarta ee jamaacada yar iska aad waa xaala haaniya xaalada saddexaad awduu bidcatin imaamku waa khuraafi khuraafio bidacaasu daba wareegaa mawliid buu dhigaa xus buu aadaa waxaan bidaca wuu xadreeyaa suufi dariiqiya saalixiyaa wey ama qaadiriya kaadoonine nin mubtadica wey ama qolada meesha ku tukanaysa aba khawaarij iyo takfiir wey mubtadica wey ama imaamku ashcari wey kaa intaad ku daba tukan lahayd ku jamaaco yar oo sunni ah baa ka fiican buu ku leeyahay aw duu bidcatin imaamkiibaa duu bidcatin noqday jamaacadii badnayd baa imaamkii mubtadic kaa noqday ama bidac baa lagu samaynayaa meeshii oo bidac baa yaalla ka yaree sunnadaa iska aad halkaasaa ka fiicane diintu had mar kasta uu caqiidada iyo cibaadadu ay saliim iyo nadiif tahay way ka manfaco badan tahay wax badan oo bakti ka buuxo saasuu rabaa inuu ku yihahdo mualifku saddexdaa markuu ka gudbay wa jumcatun yudrikuhaa birakcatin wa jumcatun salaada jumcada yudrikuhaa maamuumku wuxuu ku soo hareeraayoo jumco loogu qoraa birakcatin ragca ragcada wuxuu ku leeyahay jumcada waxaad ku soo haleeli kartaa hadaad hal ragcada ka soo gaarta ka yar haddaad ka soo gaarta salaadii jumce duhur baa tukan afar ragcadood baa laga rabaa laakiin hal ragcada haddaad taama haddaad ka soo gaarta taniya rukuucdeedii ragcad kalow baad ku dari waxay yidhaha arrintaas xadiid abi hurayra baa ku soo arooray oo laba riwaayo leh riwaayo waa saxiixeynka oo man adraka rakcata min asalaati faqad adrakahaa wey ragcad salaada kamida ninkii soo gaara iyo xaakim iyo keyrkood ay warinayaano yaa riwaaya asaxdaya oo leh man adraka rakcata min aljumucati falyusalli ilayha ukhraa hal ragcada jumcada ninkii soo gaara mid kaluuna ku daro laakiin ragcad ka yar hadaad soo gaarto afar duhur baa tukan halkaa wuxuu rabaa inuu ku ishaaro shaaficyadeenu sida ay qabaan jamaaco maxaa lagu soo gaaraa fiihi tafsiilu jamaacadu jumco hadday tahayna ragcad baa ugu yar hadday salaadaha kala tahayna tasliinta hadaad ka soo gaarta fadligii jamaacada waad heli sidaas way madhabku والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام والفضل فضلي أجرك الله شيغي في تكبيرة الإحرام في إدراك تكبيرة الإحرام تكبيرة صلاة لو حرمي إن لقسو قاراي أجرك النصوص تأشيكتي كسنس وررتي كائن بالاشتغال إن تكون مشقوشوت بالموضوع هذا تحريمتي تكبيرتي كن مشقوشوت caqib alimaami imaamka gadaashiisa markuu xirto waxaa jirta nusuus tilmaantay fadli ay leedahay takbiirat ixraamka waa xadiidkii tirmidi warinayay anas ibni maalik culimmadana waxooga isku maandhaafsanaayeen sixadiisa oo man sallaa lilaahi arbaciina yowma fii jamaacatin yudriku takbiirata اluulaa kutibat lahu baraa'ataani baraa'atu min annifaaqi wabaraa'atu min annaari ninkii afartan maalmood jamaaco ku tukada ilaahay dartii ugu tukado isagoo takbiirta hore soo gaaraya salaadahoo dhan laba arrimood inuu beri ka yahay munaafiqnimo iyo gaayo naar baa loo qorayaa buuli xadiidkaasi shanaas isagu waa xasan bule dhowr mawduucoo silsiladiisa kamida buu ku soo qaadayaa culamada qaar kamidana waxoogay muran iyo dood bay ka qabaan calaa kulli xaal xadiidkaasi xataa haddii saa la yihahda waa daciif qolo kale waxay qaadanayaan alcamalu bidaciifi fii fadaa'il alacmaal masaladii la dhihi jiray bay halkaa marayaanoo fuqahada badankooda ay qabaan masalada sidaas ah seebaa fadligaa lagu heli karaa marka waalfadlu fadliga fii takbiirati alixraami ku jira inaad ku soo haleesha ka soo gaarto bilishtigaali baa lagu helaa inaad ku mashquusho caqiba alimaam imaamku markuu salaada allahu akbar yidhaahdo adna takbiirta iyo diyaargarowgeeda inaad bilowdo wuxuu leeyahay xataa haddii diyaargarowgii unaad hagaajinaysay faatixa u kaa hor bilaaban dhib ma laha malalaale allahu akbar markuu yidhi baa macwistii kaa furatay intaa satrulcawra diyaarinaysay buu faatixo bilaabay takbiirat lixraam waad soo gaadhay iyadun baad isu diyaarinaysay laakiin allahu akbar markuu yidhi telefoon baad ku yar hadlaysay ha soo dhamaysata waad soo orata digdigdig baa soo tiri faatixada laga hor bilaabay takbiiradii baadan soo haleelin ninna salaadii diyaa iyadii unbuu ku mashquulsanaa diyaargarowgeedii ninna hawl kale iyo bad kale uu ku jiray sheekada meeriska iyo telefoonka ama tooska ead soo dhamaynayso kumadan mashquulsanayn caqiba alimaami bitakbiirati alixraami kumadan mashquulsanayn salaadii ninkii ku mashquulsanaa iyo ninkii kale u kala qaadaya wacudru tarkiha jumcati maar halka wuxuu yihi acdaaru tarki اjumucati waاljamaacati goormuu qofku cudurdaar u leeyahay jumcada iyo jamaacadaba inuu ka haro oo gurigiisa isaga tukada hadduu doono masaajidka ha ku nabnaada ama haka soo horjeedin ma la ogol yahay anigoo masaajidka albaabka ku dhagana ama kaka soo horjeedaa ama meeshii jamaacadu igaga waajibaysay jooga inaan jamaacadii isaga helo haa haddii shuruudda mid kamida la helo wa cudru tarkihaa cudurdaarka looga taga jamaacadii damiirkaa tarkihaada jamaacadu u noqon iyo wa jumcatin jumcada labadaas jumcada iyo jamaacada acdaarta iyo cudurdaarka looga hari karaay inta soo socota maataarun roob way ko inuu roob da-ayo waa looga hadhi karaa jumcada iyo jamaacada waa waxalun roob ma da-ayee waa dhoogo dhulkiina waa looga hadhi karaa wa shiddat lbardi qabow adag baa dhacaya oo baraf baa dhacaya gurigaa lagu tukan karaa wa xarun kulayl badan baa dhacaya oo maskaxad maskaxa maskax qarxisa isna waa looga hadhi kartaa wa maradun jiro iyo xanuun baa ku haya aadan soo gaari karin waa looga hari karaa wa caطashun wajuucun oon adag ama gaajo adag baa ku haysaoo qad daharaa muuqda baa ku haya iyagana wax soo cun waad uga hari kartaa aw arado waxaa kaa qaalib noqday alhujuucu hurda kaa qaalib noqoto waabad isxajin weydayba wa fi macatisaaci waqtihaa waktigii salaadana weli waa dhiman yahay oo jamaacada adkaba hadhide hadhow waa iska tukan kartaa waad ka yargaari kartaa iyana waad ka hari kartaa jamaacada wacuryu qaawanaan maryahaad cawrada ku asturtood masaajid la tagtaba ma haysid guriga isaga asturo wa isaga tuko wa aklu biriixi wax soo urayaad cuntay alkariihi oo dadku necab yihiin nayun oo cayrin ah sida basashii iyo toonkii ama sigaar baad cabtayde lamid wey intaas acdaartaasa baa looga hari karaa acdaarta ha ku noqono marka maطarun wa waxlun wa shiddaة اlbardi saddexdaa waa nas wa xarunna waa qiyaas amaa maطarka iyo dhoobada iyo shiddaة اlbardiga usuul badan bay leeyihiin ibnu cumar waxay ka wariyeen bukhaari iyo muslim nabig ala sl slam ibnu cumar wuxuu dhihi jiray wuxuu amri jiray buu yidhi nabigu qofka muadinka ah idaa kaanat laylata baaridi bardin aw daati maطarin hadday habeen qabow ama roob ay tahay wuxuu amri jiray anu yidhaahda bedelku xaya cala salaa dhihi lahaa alaa salluu fi rixaal war guryihiina isaga tukaday baa la dhihi jiray ibn cumar baasaa nabiga ka warinaya sal اllahu alayh alih wasalam waxaa lamida صaxiixeynka ibn cabaas isna wuxuu yihi nin m maalin buu khudbaynayey roob baa da-ayey muadinkii markuu salaadii adni yihi wuxuu yihi wara xaya cala salaaha dhexay cala falaaxa dhehireen salluu fi rixaal dheh buu yihi muadinkii salluu fi rixaal hadduu yihi waa la isfiirfiiriye dadkii markuu arkana is-eegteen isdhugteen buu wuxuu yihi kaanakum istankartumuuha in arrintan aad la yaabteen oo yar diidantihiin baad moodaa nabigana calayh isalaatu wasalaam baa saa yeeli jiray inahaa casbatun xaya cala salaa haddii la yihahda waa waajib in la yimaado wainii karihtu an uatimakum dembi inaan sabab idinku noqdaan ka baqay mana iman kartaan imaadana aan idin idhaahdo fataji-uuna fataduusuuna fi iini ilaa rkabikum dhoobadii ilaa lowga idin wasakayso soo dhex dabaataan taasaan idinka baqay riwaayadka qaarkood wuxuu leeyahay ina ina dalika kaana fii yowmi jumuca maalin jumcay ahayd buu leeyahy oo jumcadii iyo jamaacadii labadaba xadiidka way soo gelayaan roobku waa roob intee la eg ilaah hadduu doono yuusan maryaha qoynimi oo maxaa u daliila xadiidkii abulmaliix can abiihi imaam abu daawuud welinay wuxuu leeyahay shahida nabiya sal l slam zamana axudaybiya ragii xudaybiye dagaalkeedi baa la joogay cumrat xudaybiya buu nabiga la socday xudaybiya lagu hor istaagay wuxuu yihi maalin jumcayna ahayd wa asaabahum matarun lam tabtal nicaaluhum roob waxaa da-ay kabahoodaan qoyni faamarahum an yusalluu fii rixaalihim nabig wuxuu beeshita ha ku tukado roobaan kama haqoynin baa layidhi beeshinta isaga tukada halkaa ma kaaga muuqataa roob xataa khafiif hadduu yahay acdaaruljamaaca inuu yahay dad marka horeba ay dhib ku ahayd roob yar hadduu soo daatay waxaad horeynaysaa intaasi bardigii iyo dhoobadii hadalkaa ibnu cabaas fataduusuuna fi tiini ilaa rukabi kumuu lahaa saddexdii hore wakaa daliilkoodu haddii qabowgii adka iyo dhoobadii darar ka dhalanaya lagu diiday haddii ayba qoraxda kulaylkeedu hadda meelaha qaarkood wuxuu gaaraa inay dowladdu amar bixiso shaqaalaha dhan in la fasaxo iskuulladana la fasaxo qabowgana waa gaaraa oo la yidhaha dadku maskaxdaa qarxi hadda nairobi kulayl ma lehe khaliijka oo kaleeto konton buu gaaraa maalinka konton uu gaara cidi ma bixi karto dowladuhuna waxay iclaamiin guryihiina ku ekaada way waxa laga yaaba qofku maskaxda inay dilaacdo saas darteed haddiiba roob khafiif oon kaba qoynin iska jooga xarajkeeda la yidhi bahal maskaxda inay qarxisa laga yaaba iyo waxaa malaynaysaa taa min baabi qiyaasi alwlaa weeyaleehiino cilladaasan oo qiyaasanay waa maraadun jirada jirada laba labadaba waa loo daliishaday iyadana mid caama oo maradka maa jacala calaykum fi diini min xarajin inay diinta culays idinma saarin qof mariida oo jirana de ma soo aadin jamaaca ma soo aadi karo isagoo hadduu isa soo dhigo waa sidiisa hadduusan sooba gaadhi karina nabigu calay slam fii maradi mowtihi markuu soo kici kari waayey abubakar dadka ha tukiyuu yidhi mid kalena waa loo helayo xadiisu citbaan ibni maalik waa kii nabigu u yimid wuxuu rasuulka ilaahayow nin waayeelana waanahay waan indhahayguna aada uma fiicna togan inoo dhaxeeyaaye haddii roob doo biyaa gala mana soo gudbi karo waxaan rabaa guriga inaad iigu timaado ood meel iigaga tukato markaan idin soo gaari waayo salaadaydaan ku tukado nabigu waa u ogolaaday sal slam waa u tegey waan ugu tukaday waxay dhaheen de ninkan haddii ay dhibtay rafculxaraj baan halkaa ka garatay wa caashun wajuucun waa nas iyo qiyaas labadana gaajadu waa nas waa salaata bixadrati acaamin wey nin raashin u yaallo raashinkiisaa soo cuno wey idaa uqiimat الsalaatu wawudica alcashaau fabda-uu biاlcashaa'i walaa tacjaluu can cashaa'ikum cuntada xooga ka soo degdegina lidaalika ibn cumar oo masaajka u muuqdaay haddii cunto loo keeno isagoo la aqimayo raashinkiisi iska raamsan jira marka raashinka iska cun haddii la yihi cuntadii qiyaba kadalika alcaashu cabitaankii iyo bo-oonkiina lamid ka dhig halkaa mari aw haraba alhujuucu hurdaa ka qaalib noqotayba qofku hurdu wa taagnaan laaya waktigii salaadana waxoogay baa ka laaban waxoogay intaad indhaha yar guyuudsato waxoogay markaad culays iska yarrito hadhow soo kaco keligaa iska tuko oo iyadana maxaa asal u ah xadiidu caaisha ee saxiixeynka oo nabigu wuxuu yihi idaa nacasa axadukum wahuwa yusalli midkiin haddii uu lulmoodo isagoo tukanaya falyarqud ha iska seexdo xataa yadhaba canhu nowm ilaa hurdadu ay dhaafto faina axadakum idaa sallaa wahuwa naacisun lacalahu yadhabu yastakfiru fayasubu nafsa waxaa laga yaabaa qofkiin inuu isagoo aada u hurdaysanto tukas yidhaahdo inuu is yidhaahdo ilaahay dembi dhaaf weydiiso uu naar weydiiso isabaaro waa dhici karta saa darta ha iska yar seexda buli xadiidkaasaa laga qaatay bay yidhahdeen laakiin maca tisaaci waktihaa waktigooda waxaa waasaca alhujuuc hajaca wuu seexday wey ninkan qaman laa qaamuusa lahu falqur'aanu qaamuusu ma qoshay kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuuna hajaca inay hurdata halkaa ka garo nacasa ereyga la yidhaahdo tadaakulu luqatayni weeye laba luqadood af carabigu iyo af soomaaligu laba kala macno nacasa ku leehay af soomaaliga carabi na soomaaligu nacas waa taqaanaa sooma af carabigana nacas hade nacasa waa xarakaysee waqaf ku samey akhirkeeda nacas baadii sooma waa waa hurdooday wey qisaa naga soo martay nin muadin ahaa yurta intaan joognay muadinku nin qolyahan carruurta marokaanku ahaa tobankii dambe ramadaanka masaajidka la joogay nin ragga iyagii kamida baa masaajidka iska seexday xaaskiisii baa telefoon masaajidku ulahaa soo dirta oo babliga ahaa odaygii muadinkaha waa qabtay marka hebel baa rabaa bay tihi wuu yaqaanaa inuu hurdara ogyahay markaasuu yihi fulaan nacas iyadii waxay tihi nooc wuxuu dooni ha ahaadee heer baa raba iyadu waxay u qaadatay nacaska maxay ka rabtaa inuu leeyahay isaga waxay leeyahay waa nacas isaga waxay ha ahaadee igu yar marka tadaakul luqatayka markay saa dhacdo dadku waxoogay way isku dhacaano isgefitaan baa keenay innagaaba laba gobol erey laba macno loo isticmaalo markii qof isticmaala qofka kala u dhibsadaa soo maha marka nacas nacaska haddii lagu yihahdo nin carabuu ku yidhaahdo kuma caayina u hurdoodebu ku yidhi ogow wa curiyun qofkii waa dhar laaya dharuu meel ku tago oo fagaaro la baxa ma hayo oo cawradiisii astura inay waayena waa dhici kartaa inay lex jeclo u diiday inuu dhar gatana way dhici kartaa oo wiyo soomaaliyeedoo dharay guriga kaga soo baxdo weyday odaygeedii neef arya marka intuu soo qabtay inuu usoo gada rabay ma soo bixi kare guriga haga soo bixinin bay waaa kusoo baaan qaben neefkaa lasoo gadayay bay kaga lex jeclaamaysaa marka lex jeclada waa kuu diidi kartaa si kastaba ha noqotee marya cawradaadii astura haddaadan haysanin jamaacadu way kaa dhici laakiin haddaad kari karto inaad gadato waa kuu waajib haddaadan kari karina laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wuscaha intaa wixii ka badanay fuqahadu sheegaan waxba kama jiro waxaa lagu leeyahay haddii uusan dhar laa'iq u ahaysanin sida wadaadkii dharkii hadduu ka qoyan yahay oo koofiyadlaan uusan soo bixi karin saxaabadaa koofiyadlaan soo bixi jirtay wadaad hadda joogo muxuu qiimo leh saxaabadaa hal go iyagoo qabo ku tukan jiray jaabir bamaani hal go ku tukaday markaas gorgorma waxaan saa u yeelay buu ihi an yaraanii axmaqu milaka doqon adoo kaleo dabaala inay arkaan saa u yeelay buu taabici ku yihi xilligii nabiga yaa laba mare heli jiray nabigana markii la weydirsunkee laba mare kor waxaan saaranaynaa wuxuu yidhi awalikullikum sawbaani oo nin kastoo ka midaba laba maru heli karaa saas darteed wadaadku koofiyadii baa ka qoyan bay jamaaca uga reebeen jamaacada wuu ka hari karaa bay yidhahdeen waayo koofiyad la-aan ma bixi karo haddaad koofiyadba weyda jamaacadii ma ka hari kartaa maya curyigu waa in saxiixa wuxuu noqon karaa satru lcawra inay kale jamaaco waajiba loogama hari karo waayo asturku waajib ma aha jamaacadiina waa waajib waajib shay kamaaliyaada loogama tegi karo wa aklu diriixi wax soo uraya haddaad cunto oo alkariihi la nacayo niyun oo cayrina waa basashii iyo khudaarta basal iyo toon iyo khudaarihi waxyaabahan la cuno cunto shiiraysa haddaad cunto ama markaa caadi isaga cun ama xaalad caafimaad iyo dawow cun cuntadii waxaa lamida haddaad ismariso dawo soo shiiraysa hadaad ismarisay oo dadkii dhibaysa lama ogola intaad fikis iska soo buuxiso iyo masaajo midaad tiraadaba inaad safka soo gasho oo dadkii geli waaya wada hindhisaan wax looma baahna saas darteed macnaheedu haddii riix iyo shiir kaa soo baxayso dadkii dhibaysa lama ogola nabigana xasan xadiis jaabir oo saxiixaanka wuxuu yidhi man akala basalan aw sawman aw kuraasan falaa yaqrabanna masjidana bisa masaajidka nooga soo dhawaani faina almalaaikata tata'adaa mimaa yata'adaa minhu banu aadam aadamahan iska daayay xataa malaaigtii baa dhibsanaysa oo dhibayaa mar kalena wuxuu xadiis anas ibni maalik laga wariyey nayun wuxuu u leeyahay cayriinka haddii dab lagu dilo wayna sheer balahayn macno ma laha waad cuni kartaa waadna iska iman kartaa way xadiis imaamu طabaraani fi lkabiir uu ku wariyey xasano anas ibni maalik ba wuxuu tilmaamayaa fain kuntum laabudda aakiluuha haddaydan daynaynin basal iyo toon iyo waxaan daynaynin faqtuluuha faqtuluuhumaa binnaari qatlan dabka ku dilo buuri si fiican igu dilo dabka laakiin iyadoo cayrina intaad soo cuntaan oo shiiraysa dadkii inaad salaada ku dhibtaan lama ogola dhowr wax kasta oo aad ama cunto ama ismariso oo shiir yeelanaya oo dadka dhibayaaye xukunka athawmu walbasar buu cilo ahaan u waafaqayaa oo raacaya laba waxoo kalaa raacaya marka waxa koobaadi waa wax xaaraana masaajidka laguma ogola intaad sigaar soo cabto dadka inaad ku dhifto weliba sigaarku mar buu saxarada u shabahaa markuu afka intuu ka qaado uu biyo ku luqluqdee soo galo waxaad unmoodi boosaneela in la furay markuu ku ag istaago isagu ismooga marka waxaan intaad qurunkaa soo cuntaan mar waa xaaraan marna waa qarmuun markii haddii xaaraanta dembi ku gashe dembi labaad weeye masaajidka haddii islaam jiro iyo boolis jiro saddex ulood inta lagu jiidaa la caydhin qofkaas oo nabiga casm xilligiisi saxaabadu waxay yidhahdeen qofkii basaliya lagu arkay masaajid soo gala waxaa la caydhin jiray ilalbaqiic masaajidka ereyga laga yiraa baqiic qubuuraha qubuuraha baqiic iyo masaajidkuna qiyaastii waxay isu jiraan ilaa laba boqol iyo konton saddex boqol oo mitir baa la sii caydin masaajidka laga caydin markaasuu intuu sigaar soo cabuu masaajid ku dhex sheekayn warilahi ka yaabanimay laba dembi ha isku darina waxaa lamida hadduu qofku jiran yahay oo neeftiisu uu xanuun jiro ah neeftiisii inay sidii wixii kale dadka u dhibayso kaana gurigiisa salaadihiisa isaga tukada jamacayuusan la tukan allaha caafiye gurigaa isaga tukada dadka salaadayooda ka tashwiishin ummadda yaanu mashquulin waase goorma kortuu qofkaa waxaa soo cunay uusan iman karin in lam yazul haddaynan ka baabi'in urtii fii beytii gurigiisa isagoo jooga falyaqda iska fadhiisteede waay riwaaye bukhaari wari adiga jaba jaabir baa waxay ahayd falaa yaqrabanna masjidana walyaqcud fii beyti gurigiisaa fadhi hana dhaafo ajirkiina wuu waaye ummadda laakiin salaad iyo khusalaadlaan iyo khushuuclaan aad ka dhigta lama ogola marka masaajidda haddeedee waxaa waye xoog iyo awoodba lama yeeli kara intaa hadalkaa baan dhihi karnaaye ilaah intaa ka yaabtaan iyo idinkoo afkiina sigaar iyo kasoo uraya masaajidda ha imanina addoommadaan rabbigood u yimid inay caabudaan ay u khushuucaanna salaadii ha ka tashwiishinin oo qarmuunka ha ku dilina masaajidkiina ha urinina waxaa kula mid ah si uraya haddaad qabto banaanka usoo siib ama masaajid kala bax qaar baa meeshuu ku istaagay haddaad ka dambaysood ku sujuudda inaad mantagtaad ku sigan taadaad aragta baan u malaynayaa waa inaad ka warqabtaa lugahaaga iyo sokisyadaadu ma nadiif baa ma urayaan nin weyn oo masaajid soo gelayo inuu urayo in kaleba aan waruhaynin warheedha markaad xafladaha tegaysaan waa isgeejisaane ilaahay sowma dhihin khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin masaajidka sharaf iyo quruxa loo qaato meesha laysa soo dhisi lahaa cadarka laysku soo buufin lahaa dharka nadiiftaa lasoo xiran lahaa marka la imanayo waa masaajida aroosyada maaha aroosyada ama same ama ha samayni laakiin waxaa ilaahay u amray khuduu ziinatakum cinda kulli masjidin laakiin qarmuunkaaga di lagaaga tukan waayo nafsi daro wey marka nin weyn oo salaad tukanayo isaga iyo joqorihi ay isku shiir yihiin wax wanaagsan maaha waxaan soo maray jumcada qabiista waxaa loo yihi dadka yaadan shiirin oo waswaasini arrintaas dhug dheer ha loo lahaado ummadana ha dhibin masaajidana ha urin isaga tukada allaha caafiya de daawo hadduu qaatana ka fiican dawooyin waxaa jiraalayeen xanjooyin la ruugo waxaasoo dhan inta masaajida jooga laakiin de waajibkuma aha in baasha qaato qofka jiran kuwa kale laakiin allahu mustacaan kuwa dadka qarinaya baalka sigaarkaa cabaa baasha yaqaana lagu yiri in loogaadana aan rabin walaa tasixu qudwatun bimuqtadin walaa tasixu asixi mayso qudwatun ku dayasho oo imaam laga dhigto bimuqtadin mid isaguba ma'muum oo cid kale ku xiran imaam iyo ma'muum bay dadku u qaybsamaan qof labadaba isku noqon kara ma jiro dhinacna imaamka ah dhinacna ma'muumka ah ma jiro oo taas lama ogola wuxuu noqon karaa keliya dadku nimay eeganayaan oo isagu arka imaamkii dhaqdhaqaaqiisa sidii abuubakr radia allahu canhu ardaahu nabigu fii maradi mowtihi markii uu fadhiga ku tukiyey isagu taagnaaye dadka nabigu abuubakarna nabiguu fiirsanayey dadkuna abuubakar bay fiirsanayeen radia allahu canhu wa ardaah taa waa la ogolaya mubaliq iyo axkaamtii weeye laakiin adu anaad igu xiran tahay aniguna nin kale aan kusii xirnahay lama ogolo oo mankaa ku wada xiran kaad ku xiran tahay inaan kugula xirta wey walaa tasixu asixi mayso qudwatun ku dayasho iyo ku xirasho bimuqtadir mid isagu nin kale kusii dayday oo kusii xirtay lama ogola waayo imaam iyo ma'muum labadaasay u qaybsamaan ninkani hadduu ma'muum yahay imaam ma noqon karo inta uu ma'muumka yahay laakiin isagoo ma'muum ahaa imaam waa isu bedeli karaa hadduu imaamnimadii ka baxo oo imaamkii baa salaadii ka baxay ama way kaguu ka goostay nabigaba calayhi salaatu wasalaam xilligiisii isagoo ma'muum ahaa imaam waa isu bedeli abubakar markuu gadaal usoo noqday nabiguna hore nabigaa imaam noqday marka laakiin isagoo ma'muuma haddana nafsil waqti imaamma noqon karo laakiin isagoo sawir kale uu jiraa hadda isagoo suura kalea baa dawaaifta muslimiinta uu ku dhex jiraa mataqaanaa waxa la yidhaahdo asalaa biniyat alfiraaq ama salaada la yihahda nimanka daaifada atawaquf watabayun ay ku tukadaan jamacaadkan takfiirka qaybo kamida masaajidka inay ku tukadaan bay rabaan way soo gelayaan safkaa mid iyaga aa geli intooda kale safka dambay geli allahu akbar isagaasay fiirsanayaan iyagu idinla rukuuci laakiin lama socdaan dadku la rukuuci wula sujuudi kana imaamku wax yar ka dambayn kaasa iyagu fiirsanaya kana imaamka kuma xirne kuwa inuu imaamu yahay buu niyooday horta suuradaa khudba hagu dhaqlo way jirtaano waa alhijra shucuuriya waxa la yidhaahdo markay waagii hore dhowri xiranki inte la xirxiray kadib mustafa shukriya ay soo laabteen kadibna xabsiyaday masar ka soo baxeen baa waxay dhaheen dadkan aanan goyno ka hijroono gaalo weeye iyo inaan tusino ina ogaani maxaan samaynaa kudhex jir niyadana rume inaadan ku dhex jirin hadda nairobi ay ka jirtaa kuwan takfiirka soomaalida maxamuud cusmaan uu hogaamiyo fikirkii bay qabaan magaalada wuu kula joogaa adigu wuxuu kuleeyahay dadkii kamaadan hijroonin adigu waad ila joogtaayo suuqaad kula dhex jirtaa halkaad dhex taagan tahay ma anu waan ka hijrooday hijra shucuuriya weye niyadu iska dhaadhiciyey anu waxaan go-aansaday niyadayda inaan ka hijrooday hijra shucuuriya iska dhaadhiciyey tii oo kaleeto wey qaarkood baa laigu yidhi anu ma aragee masaajidaysaa ugu tukadaano mid iyaga ay ku xirtaan marka waa suurada saasi suura saas u dhacdo khalada wey lafteeda walaa biman qofna laguma xiran karo salaada talzamuhu ay ku waajibtay icaadatu inuu soo celiyo qof salaadan aynan ka asixin oo soo celin lagu leeyahay kuma xiran kartid sida qof tayamumay buu yidhi oo icaadatu salaadna lagu leeyahayo qof xabar nagaadi jooga oo biyola-aan u tayamumay xilli iyo goob aynan qaalib ahayn biyo in la waayo hadhow wuu soo celin maan soo marray madhabka soo maha kaasoo kale adoo weyse qaba ama tayamumkaaga musaafir ahoo aan soo celiyeyni kuma xidhan karti waakan salaadii salaad ra saxa rasmi ah maaha ama faaqidu tahuureynkii xurmul waqtulwaqti u tukanayay kuma xidhan karti buu kuley taas uga jeedaa walaa biman qofna ku dayan maysid qaama u istaagay ilaa ziyaadatin ragcad dheeraada afar baan tukanay mid shanaad buu istaagay imaamkaygii weeye waan iska raacay ma dhihi kartaa maya camdan haddaad u raacdo batalat salaatuka salaadaadi way buri maxaan sameeyaabay yidhaahdeen laba khiyaar yeelo khiyaarka koowaad fadhiga kaga hadhoo ku sug isagu inuu sahwiyey baa laga yaabaa ha soo dhammaysto subxaanallah dhe hadduu kaa diida ha soo dhammaysto ha taxiyaasada la salaama naqso waa khiyaar khiyaarka labaad markuu subxaanallahda kaa diido niyadaba niyeysa ka gooso ataxiyaatoo salaadaadii ka baxo iska danayso labadaa khiyaar baad leedahay laakiin khiyaarka raacitaanku meesha kuma jiro waayo salaad duhur iyo casar oo taqaana afar inay tahay nin ragcad shan aad u istaagay shan inayna ahayn adigu waad ogtahay isaga sahwi baa loogu cudurdaaray adug kasir aad u istaagta waxay dhaheen batalat salaatuka waana talaacub haddii lagu sii adkeeyana bidiini lagaaga saaro waa dhici kartaa way nin salaadii shan waa kas uga dhigay waad garan kartaa axkaamtii ku ciyaar iyo istihzaa iyo talaacub haddii halkaa lagugu fasiro meel fog bay kula tegi marka dambe allahu mustacaan saas darteed walaa biman qofna laguma xiran karo qaama u istaagay ilaa ziyaadatin ragcad dheeraada u istaagay lama raaci karo ama ka gooso iska dhammayso ama fadhiga ku sugo markuu hadhow isaga intiisa soo guto salaamo naqsiga la wadaag labadaa labadaba waad samayn kartaa a halkaasa ku dira allah subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk